الظلم مهما طال لا يتأبد والحق يا إسلام لا تردد والعدل مهما ضاع ما بين الورى باق على الأزمان لا يتجمد bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybta lix iyo tobanaad ee barnaamijka xaaladda muruqsan ee muslimiinta turkistaanta bari النصر في القرآن حتم لازم لازم والليل مهما طال لا يتأبد يتأبد والنصر في القرآن حتم لازم لازم والليل مهما طال لا يتأبد
dhibaatada ba'an ee shiinuhu uu ku hayo muslimiinta turkistaanta bari waxaa kaalin weyn ka qaadanaya dowladda maraykanka ee horboodaysa duulaanada iyo dhibaatooyinka ka dhanka ah muslimiinta caalamka inkastoo dowladdani ay isku muujiso inay ka soo horjeedo tallaabooyinka shiinuhu qaadayo haddana madaxda maraykanka waxa ay si toos ah iyo si dadbanba u dhiirigelinayaan qamcinta arxandarada ah ee uu shiinuhu ku hayo muslimiinta turkistaanta bari wixii ka dambeeyey weeraradii waaweynaa ee kow iyo tobanka sebtembar oo ay dowladda maraykanka ku dhawaaqday waxa loogu yeero dagaalka ka dhanka ah argagixisada dowladdani mar weliba waxa ay duulaan ku ahayd qofka ashahaadanaya madaxweynaha xilligan hogaamiye maraykanka donald trump ayaa muddo xileedkiisii hore waxa uu si cad ugu sheegay madaxweynaha shiinaha inuu ku taageersan yahay qamcinta uu ku hayo muslimiinta turkistaanta bari ee ay goor john bolton la taliyihii hore ee amniga qaranka ayaa buug uu qoray waxa uu ku sheegay in trump sannadihii labada kun toddobiyo tobanka iyo labada kun sagaal iyo tobanka uu ku wargeliyey madaxweynaha shiinaha inuu ku raacsan yahay xabsiyada waaweyn ee uu ku xiray muslimiinta aigoor dowladda shiinaha ayaa markii ay dhaceen weeraradii kow iyo tobanka sebtembar waxa ay ku andacootay inay qamcinta ay ku hayso muslimiinta turkistaanta bari ay kaga hortegayso weeraro halis gelin kara amnigeeda oo ka yimaada xubno ka tirsan alqaacida maraykanka oo u rumaynaya shiinaha riwaayadiisa marin habaabinta ah ee ku saabsan muslimiinta turkistaanta bari ayaa sannadkii labada kun labada waxa uu liiska argagixisada ku daray jamaaco lagu magacaabo xarakada islaamiga ah ee turkistaanta bari taasoo uu sheegay inay saldhigyo ku leedahay dalka afghanistan maraykanka iyo shiiraha oo iskaashanaya ayaa sebtembar labada kun iyo labada waxa ay qaramada midoobay ka dhaadhiciyeen in jamaacadan lagu daro liiska waxa loogu yeero argagixisada caalamiga ah marmarsiyadan ayaana sii xoojisay cadaadiska dowladda shiinaha ee ka dhanka ah muslimiinta iyadoo taageero ka helaysa maraykanka iyo waxa loogu yeeray qaramada midoobay boqolaalka ruux ee wixii ka dambeeya duulaanka maraykanka ee afghanistan ay xukuumadda washington xabsiga guwantanamo u taxaabtay ayaa waxaa ka mid ahaa shakhsiyaad ka soo jeeda muslimiinta turkistaanta bari kuwaasoo badankooda laga soo qabtay dalka afghanistan oo ay ku noolaayeen inta la xaqiijiyey dowladda maraykanka ayaa xabsiga guwantanamo bay waxa ay ku xirtay laba iyo labaatan ruux oo ka soo jeeda qowmiyadda muslimka ah ee goor ee degta dhulka turkistaanta bari goor dambe ayuuna sii daayay maraykanka dhammaan shakhsiyaadkan kadib markii lagu waayey aadii loo soo jeediyey oo ahayd inay xubno ka yihiin mujaahidiinta alqaacida guwantanamo bay ayaa isaguna ka mid ah xabsiyada ugu sumcadda xun ee dunida ku yaal waana goob uu maraykanku u dhistay in uu ku jirdilo muslimiinta xambaarsan hamiga ummadda ee doonaya xorayntooda sheekh mahad abu cabdiraxmaan ayaana sheegaya in maraykanka iyo shiinuhu aanay waxba ku kala duwanayn marka loo eego tacdiibka iyo xabsiyada maraykanku waa dowlad taariikh madow leh oo ku dhisantay dulmi gumaysi dhulboob iyo xasuuq ay kula kaceen dadka asliga ahaa ee la odhan jiray native americanis kuwaas oo ay kala wareegeen dalkoodii kana dhigeen waxay dilaan wax carara iyo waxay hilbahooda cunaan iyagoo nool markii ay xoogaysatay dowladda maraykanku waxay halkeedii ka sii waday dhibaataynta iyo dulmiga bani aadamka haba ugu darnaadaan muslimiinta oo ilaa wakhtiga xaadirka ah ku xadgudbayaan maraykanku waa cidda yuhuudda ku ilaalisa dhulka muslimiinta ee falastiin waa iyaga kuwa hubka wax gumaada iyo gantaalada wax burburiya siinaya yuhuudda si loogu xasuuqo walaalaheenna reer khaza maraykanka waa kan ku duulay afghanistaan kuna laayay boqolaal kun oo dadkii maatada ahaa sida haweenkii carruurta waa iyaga kuwii ciraaq laba milyan oo carruur muslimiin ah go'doomin iyo gaajo ku dilay waa maraykan midka ku soo duulay soomaaliya kuna soo hogaamiyey calooshadu shaqaystayaal caddaan iyo madow isugu jira kuwaasoo gumaad bahalnimo ah u geystay shacabkeenna waa maraykanka kuwa horboodaya duulaanada lagu hayo guud ahaan caalamka islaamka maraykanku waxay leeyihiin xabsiga ugu sumcadda xun caalamka ee guantanamo oo ay ka dhaceen gabadfalladii ugu xumaa ee taariikhda bashariyada mucaasirka diiwaan gelisay sidaa daraaddeed iyaga iyo shiinaha waxba kuma kala duwana gaaladu way ka siman yihiin cadaawadda muslimiinta wixii ka soo hara ee ay iclaamka ka sheegaan waa siyaasad nifaaq ku dhisan oo ay doonayaan inay dadka ku marin habaabiyaan maraykanka hadday dhab ka tahay dhaleecaynta xasuuqa ka dhanka ah muslimiinta turkistaan bari isaga ayaa joojin lahaa dulmiga uu ku hayo muslimiinta waxaadna ogaataan gaalada dhammaantood inay daalimin yihiin gaalada hal milad ayay ka siman yihiin oo gaalnimada iyo alladiidka ah وإسلما تكالبوا ليطفئوا نور الهدى حسدا شديد وإسلماه تكالبوا فحقدهم ملأ الفضاء بل يزيد si marmarsiyo loogu helo gumaadka iyo qamcinta uu shiinuhu ku hayo muslimiinta turkistaanta bari waxay laamaha amniga ee dowladda shiinaha dhowr jeer soo saareen digniino amni oo la xiriira in kooxo hubaysan oo argagixisa lagu tilmaamay ay qorsheenayaan weeraro ay ka furiyaan dhulka turkistaanta bari ma ahayn halisyo amni oo dhab ah awood ay muslimiinta leeyihiin oo turkistaanta bari isku abaabulaysana ma jirin intii ku guulaysatay inay ka soo baxsato dhulka turkistaanta bari oo xambaarsan hadafka jihaadkana waxay noqdeen jamaacaad ka dagaalama qaar ka mid ah waddamada caalamka islaamka ah oo muslimiinta ugu kaalmaynaya iska dafcinta cadowga haysta jamaacada xisbiga islaamiga ah ee turkistaan ayaa ah wakhti xaadirkan jamaacada jihaadiga ah ee ka soo jeeda dhulka turkistaanta bari jamaacadan oo raggeeda ay ku kala sugan yihiin dalalka suuriya iyo afghanistaan ayaa qayb ka ah muslimiinta halkaasi ku nool ee iska dulqaaday cadowga tobanaanka sana haystay hoggaanka jamaacadan marnaba kuma goodin inay weeraro ka fulinayaan gudaha dhulka turkistaanta bari sida muuqatana awood halkaas gaarsiisan ma ahan laakiin waxay marar badan sheegeen in dadkooda ay la kulmayaan dhibaato adag muslimiinta caalamka iyo hormuudkooda culimmada ahna ay uga baahan yihiin nusro iyo hiil iyo in qadiyadooda la nooleeyo sanadkii labada kun sagaalka ayay muslimiinta ku nool dhulka turkistaanta bari waxa ay bilaabeen kacdoono carar leh oo ka dhan ah dhibaatada lagu hayo waxaase si adag oo arxan daran uga hortagay dowladda shiinaha iyadoo tilmaamaysa inay ka hortagayso qulqulatooyinka argagixisada ah ee ka soo cusboonaaday gobolka ay ula baxeen shinjiyang balse ah dhulka turkistaanta bari tallaabada qamcinta ah ay qaaday dowladda shiinaha waxa ay dhalisay in dad badan oo ka tirsan muslimiinta ay goor ay ka soo barakacaan dhulkooda sannadihii labada kun saddex iyo tobanka iyo labada kun afar iyo tobanka mar kale ayay muslimiinta isku dayeen inay iska dulqaadaan heeryada gumaysiga shiinaha ayaa xilligaasi ku dhawaaqay wax uu ku tilmaamay dagaalka shacabka ah ee ka dhanka ah argagixisada kaasoo xaqiiqadiisu ay ahayd dagaal ka dhan ah muslimiinta wuxuuna sanadkii labada kun toddobiyo tobanka isku bedelay dagaal ballaaran iyadoo dowladda hirgelisay xabsiyo dusha sare ka furan ee aan horay u soo tilmaamnay waaqiciga qaraar ee ka jira sheekh cumar xayaakallah ayaa sheegaya in dadka muslimiinta aanay raaxo u oorin iyadoo dad walaalahooda ah sidaa loo galayo xalka ilaahay subxaana wa tacaala baa inoo sheegay waa alrujuuc ila alkitaabi wasunna in kitaabka alle iyo sunnaha rasuulka loo laabto siduu nabigu lahaa sal allahu alay wasalam taraktu fiikum maa in tamasaktum bihi lam tadiluu bacdi waxaan idinka soo tegay shay haddii aad dabaday qabsataan marnaba aydaan lumayn kitaabullahi wa sunnati rasuuli dadka muslimiinta inay kitaabka alle iyo sunnaha rasuulka qabsadaan ayaan u dardaarmaynaa meel allayaale meeshay joogaan meel allayaale meeshay joogaanba in loo laabtay kitaabka waana makhrajka keliyata ummaddu ay ku badbaadisay ummaddan awalkeedu saasay ku badbaaday ummadda aakhirkeeduna si kale ku badbaadi kartaa ma ay jirto sida culimmada salafku odhan jireen lan yuslixa aakhiru hada lmata ilaa bimaa salaxa awalaha ummaddan aakhirkeeda ma hagaajinayo ilaa wixii awalkeeda hagaajimay awalkeeda maxaa hagaajiyay ku dhaqankii kitaabka alle lagu dhaqmayo sunnaha rasuulka oo lagu dheganaa dadku inuu dhintaayo khasaaro ma aha liannu bani aadamka ilaahay wuxuu ku qoray geeribu korkooda ku qoray makhluuqaadkao dhan baa geeri alla ku qoray waxaan la soconnaa qoladii asxaabul ukhuduudka ahaa ee dabka lagu wada guray ilaahay markuu inooga qisaynayay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi daalika alfawzu alkabiir baa lagu soo gebagebeeyey kuwaasi guul khalqi dhan oo la baabiyey oo welibana dab lagu gubay ayaa alla wuxuu leeyahy subxaana watacaala suuratu wasmaa'i daati lburuuj dalika alfawzu lkabiir bilah ku gabagabay taasi waa guul weyn dadkan waba dhinteen guusha dee iimaan bay ku dhinteen qofku inuu iimaan ku dhinto sharaf ka qaalisan ma jirto isagoo goosdambeedka diintiisa ku qanisan cizi ka dambeeya adduun iyo aakhir wajir adduunka maalmo yar baynu ku lahayn maalmihii haddaad iimaan iyo camal saalixa aad kala tagto iyo adoo diintaadii ku dhegan oo sunnihii rasuulka ku dhegan aad ka tagto adduunka wax allaal wax ka hadlaabay haba yaraatee ma jirto فلاجل هذا وحنا لنا حلك وحكجرة أمة النبي محمد في هذا الزمان ويذلك إسكجرف إن كرتا إن أي جهاد كقاطان ومد إن أي جهاد إن أقلات السنة تدافع أقلات إن أي جريدة أقلات النبي صلى الله عليه وسلم وكدي قد يدا يدا هدي لك فريست إن دل أمد أكل عيو إذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله إلى آخر الحديث هدي أد متقانا متقانا كرها النقطة وحبير الشذا haddaad ribada wax ku iibsataan haddaad beerashada ku raali noqoto haddaad looda dabadeeda iska qabsataan looda dabadeeda culimada qaarkeed waxay waa loodii beeraha lagu qodhayo oo kaleeto oo jihaadka aad ka tag oo nolosha aad ku raali noqotaan oo jihaadka ka tagtaan ilaahay wuxuu idinku sallidi doonaa dulli uusan weligii idinka dulqaadin dulligan waa ka maanta ka muuqda ummatul miryaar ka muuqda waxaa maanta caalam alislaami ka socdaay waa dulligaa ku dhacee nabigu ka digaya caleyh haddii ummaddu jihaadka ka tagta inay dulomin maanta sida khaza ku dhacday oo kaleeto ummatu miliyaar baa daawanaysa gaalkiibaa mataqaanaa wuxuu sameynaya zamjarada iyo dagaalka iyo hubka iyo dhaqaalaha iyo digashada uu muslimiinta ku hayaa loo jeeda ummaddii dhammaanna way garbaduuban tahay intaad aragtoo muslimiina maanta ku hareeraysan wax far dhaqaajin karaa kuma jirto ummaddan maxaa ku dhacay ummatul miryaar maxaa ku dhacay waxaa weeye nabigu sida llah sal alay slam maalin baa iman doonta ummaddu iskuukin habarwaca doonto tadadaa calaykum ulumul kama tadacalkalatu calaa qascatiha ummadaha dhan ee umamul kufri baa loo jeeday ayaa isugu kin habar wacan doona haddaad ummatu maxamed ka tihiin sida dadka xeedhada cunaya xeedhada cuntada raashinka wadaagaya ay isugu isugu habar wacdaan oo kaleeto deedna saxaabadu waxay dhahdeen rasuul allah maalintaa yaraan miyaan haysata mee waad fara badantihin walaakinakum guthaaun ka guthaau sayl hasaate waxaa tihiin daad xoor daad xoortoo daad xoor daad xooraha kaleeto ayaad lamid tihiin maxaa nagu dhacay markii asxaabadu asaabakum ulwahan wahan baa idin asiib mahanku waa maxay rasuulka ilaahi xubu الدنيا وكراهية الموت والدنيا ذا جعل كذي قردنا إذا وحنا لنا مسلمين تأجور أم مسلمين تركستان تشبري إيه في كل مكان أو مسلم وكنوا لوحنا لي لا حل لأمة محمد إلا بالجهاد في سبيل الله تانا وحات الصعير وصفير النبي صلى الله عليه وآله وسلم مركم مككسه هجروا ذي ee madiine yimid isla sanadkii koobaad ba inta saraayaad uu diray nabiga fiiri calayhi salatu wasalaam isagu gacantiisa qaar uu ku hogaaminayay qaarna raggu ugu jeclaa sida abubakar iyo cubeydi iyo ay hogaaminayeen bal fiiri sanadii labaad meeqa dagaal baa dhacday sanadii saddexaad sanadii afraad nabigeena jamiica xayaatii maxay ahayd jihaad bay ahayd jihaadka ummaddu waxaa la yidhahdaa intii nabiga sa toban iyo saddex sano ayuu nabigu maka ka dhawaaqayo yaa ayuha naas quluu laa ilaa tuflixuun u lahaa haddana waxaan ogsoonahay toban sano keli ee tahay inuu nabigu madiinadiina joogay saddex iyo tobanna maka ayuu joogay isagoo nabi hor rasuul ah toban sanana wuxuu joogay madiine ayuu nabigu joogay tobanka sane ee nabigu madiina jasiirat alcarab oo dhan buu wuxuu ka xoreeyey nabigu sal l slam shirkii uu ka xoreeyey gaalmo uu ka xoreeyey iyadoon ogsoona dadka acdaad yaroo kooban inay waqtigii hore ta ay soo islaameen ikhwaan waxaan leenahay ummadeenna xalkeeda ilaahay baa kitaabka ku sheegay haddii la jihaadi waayo waa la dilo maanta ilaahay subxana wataala muslimiinta cadaab baa haystaan in la noolaadayo sharaf ma aha in la noolaado dulli nagu loodayo sharaf ma iyada lafteedaa dulli ah ee in la noolaadayo waxay sharaf ku leedahay inaad cizi ku noolaato cizina ummadda nebi maxamed kuma noola karto ilaa inay kitaabkeeda goosdambeedka ay ku qabsatay sunaha rasuulka wakadalika inay jihaad meel kasta oo jihaad ka socdo falastiin falastiin ghaza oo shal u dambeysay oo la odhan karayo waxay noqotay mucalimatul mucalimatul caalam dhammaan dulmidiidayaasha oo dhan bay maanta mucalim u tahay amba gaal ha ahaada amba muslim ha ahaade qof kasta oo dulmi diidan ghaza ayaa maanta macalima ciziga ay sheeleen waa guryahoodii waa la burburiyey dadkoodii waa la laayay hantidood konton sane ay soo daqeen dhulka ayaa lala mariyey laakiin maanta cizi bay ku hadday noolaadaan cizi bay ku noolaanayaan hadday taarikhda sidaa kaga baxaan oo la baabiyana taariikhda weligeed waxay noqon doontaa wax la xuso oyna taarikhda ilaawi doonto afghanistan baa garabkeena ah ood maanta aragtaa cizigai sharafta ay ku nooshaen soomaaliyaad arkaysaa nasriga inuu mataqaanaa sida shucaac oo kale uu kasoo baxay dhinaca bariga oo cadceedii nasriga uu soo socdo inta wilaayaadka joogtaana dhammaantood cizi bay ku noolyihin wiilka yar odayga reer baadiyaha reer magaalka ganacsadaha sheekha shariifka caalimka caamada nuqabada dhammaan umarada dhammaan dadkao dhan waa aciza ilaahay baa subxaana watacaala ay naftooda u hibeeyeen waqtigooda u hibeeyeen uma ilaahay subxaana watacaala nolol buu u hibeeyey sharaf buu u hibeeyey iimaan buu u hibeeyey falajal hada ummadda nabi maxamed waxaan leenahay meel kastay joogto laa xalla ila aljihaad maxaa ka jira maanta ardu ardu maxamedin sala allah alay slam ardu alxijaaz dhulkii nebi maxamed iyo asxaabtii ardul waxyi maxaa maanta ka jira maxamed bin salmaan baa ku hor kaajaya oo sida ayga mataqaanaa doofaarta culimada madaxa kaga kaajaya idan waxaan leenahay ummaddeenu diliga waxay ka bixi doontaa markay jihaadka u laabato siduu nabigeedu yidhi sala allahu calayhi wasalam markaasaa laga bixi doona allah waxaan ka baryaynaa subxana wataala biasmaa'i alxusna wa sifaatihi alculaa inuu ummadda nebi maxamed u soo celiyo dariiqeedii xaqa allahuma ahdi dulaala almuslimiina min jini wa insin allah اللهم اهد ضلال المسلمين من جن وإنس اللهم ردنا وإياهم إلى كتابك وسنة نبيك مردا جميلا
أمتي ذلت وهانت حين ولت عن علاها حين يا قوم اتكانت وتوارت عن علاها أمتي ذلت وهانت حين ولت عن علاها حين يا قوم اتكانت وتوارت عن علاها وارتضت كل هوان وتمادت بهوان warbixin uu qoray bradley chardi oo lagu daabacay majaalada foreign police ayaa lagu sheegay in siyaasadda maraykanka ee la xiriira waxa loogu yeero dagaalka ka dhanka argagixisada ay gogol xaar u noqotay qamcinta iyo dhibaataynta uu shiinaha ku hayo muslimiinta turkistaanta bari in maraykanka xabsiga guantanamo uu dhigo dad ka soo jeeda turkistaanta bari ayay dowladda shiinaha waxay ka aragtay fursad ay muslimiinta ay goor ugu tilmaamayso inay qayb ka yihiin wax loogu yeero argagixisada caalamiga ah waana mid ka mida marmarsiyaha uu shiinuhu u helay muslimiinta aygoor sida ay tilmaamayaan dadka ka faalooda arrimaha aqaliyaadka ku dhibaataysan dunida wargeyska global times oo uu leeyahay xisbiga shuuciga shiinaha ayaa warbixin uu qoray waxa uu ku sheegay inaanay marnaba suurtagal ahayn inay caadi tahay in argagixisada lagu dilo gantaalo dhanka kalena dembi lagu tilmaamo dhaqan celinta lagu samaynayo argagixisada hadalkan oo qayb ka ah warbixin dheer ayuu wargeysku isku dayayaa inuu kaga hortago hadallo ay jeediyeen siyaasiyiinta qaar ee maraykanka ah kuwaas oo ay ku dhaliireen siyaasadda shiinaha ee ka dhanka ah muslimiinta aygoor waxaana dulucda warku uu yahay maraykanow idinkuba waxaad dishaan argagixisada anaguna waan dhaqan celinnaa taasoo ka dhigan in mustadcafiinta aygoor uu shiinaha u aqoonsan yahay inay la mid yihiin jamaacaad jihaadi ah oo hubaysan la yaabna ma lahan waxay dagaalka kula jiraanba waa islaamka hay-adda carnage endowment for international peace oo ah hay-ad u ololeysa arrimaha nabadda ayaa tilmaamtay in iskaashiga xagga amniga ah ee ka dhexeeya shiinaha iyo maraykanka uu sii ballaariyey dhibaatada haysata muslimiinta turkistaanta bari dagaalka uu shiinuhu ku hayo muslimiinta turkistaanta bari kuma koobna oo keliya xuduudda dhulkaasi balse waxa uu u soo gudbay dalalka dariskala ah dhulka turkistaanta bari tusaale ahaan dalka kazakhistan oo dhac ah mandiqadda turkistaanta galbeed waxay dowladda shiinaha nidaamka halkaasi ka jira ku taageertaa qamcinta dadka ka soo horjeeda nidaamka talada haya dowladdan ayaana dalkeeda ka tarxiishay kumanaan ruux oo muslimiin ay goor ka tirsan kuwaasoo la dhigay xabsiyo ku yaala turkistaanta bari kazakhistan oo keliya maahan dalalka qaaday tallaabadan liidnaanta ah balse waxaa la mid ah dalalka turkiga iyo sacuudiga ah kuwaasoo dowladda shiinaha u gacangeliyey muslimiin ay goor ah oo dalalkaasi ku sugnaa haddaba shareecada islaamka maxay ka tiri qudlaaminta muslimiinta iyo in cadowga loo gacangeliyo waxaa ka jawaabaya sheekh cabdulilaah qaala allahu tacaala inama almu'minuuna ikhwa waxay ku walaaloobeenna waa diinta weeyaan diinulislaami ayay ku dawaadeen iyo wilaaya inay isu gargaaraan imaam zuhrina wuxuu warinayaa wuxuu ka soo guurinayaa can salim can abiihi ana rasuula اllahi sal ly slam qaal almuslimu akhu lmuslim laa yadlimu walaa yashtumu man kana fii xaajati akhiihi kaana allahu fii xaajatih waman faraja can muslimin kurbatan faraja allahu biha canhu kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama min kurabi yowmi alqiyaama waman satara musliman satarahu allah yowma alqiyaama kaaga muuqanaysa meeshaas muslimiintu xaq bay isku leeyihiin waa dad walaala ah ma banaano midka inuu kakala dulmiyo xataa bal waxaa loo diiday inuu caayo ilahay wax abaal badan maaratay iyo ajar badan ugu ballan qaaday qofkii walaalkii u gargaara ilahay baa u gargaaraya qofkii ka fayda walaalkii dhib ku taaganna ilaahay baa yowm alqiyaama dhib ku taagan ka faydaya marka calaaqada muslimka iyo walaalkiisa mujlimka udhexaysa waa waa xidhiir walaalnimo iyo isu gargaar iyo iskaalmaysi iyo tacaawun nebigu sala allah alay slam wuxuu inoo sheegay waajibka uu qofka muslimka walaalkiisa ku leeyahay wuxuuna ku tilmaamay nebigu uu leeyahay biannahum tatakaafau dimaa'uhum wa yascaa بذمتهم أدناهم وهم يدون على من سواهم مسلimiinta waxa iyaga ka soo hadhay waa midaysan yihiin cadowgooda gaalada gacan keliya u yihiin waa midaysan yihiin iskaba dhaaf inay iskhidlaan ama gaala isu dhiibaan ونusرaة الmuslimiin وamawaalaatuhum fariidaة sharciya muslimiintu inay isu gargaaraan iyo inay isgacalsadaan waa farad ilaahay ku fardi yeelay waxaa kaloo sharcadu inoo sheegtay qofka muslimka ee madluumka ah inay waajib tahay in loo gargaaro oo xuquuqda ugu weyn oo kugu leeyahay ninku inuu gargaarto muslimka weyaan inaha min aakidi xuquuqi lquwati fi ddiin inaad muslima oo la dulmiyo aada u gargaarto u kaalmayso waa xuquuqda ugu weyn muslimiintu isku leeyihiin bay ka mid tahay qaala tacaala wain istansaruukum fi ddiini facalaykum اnnasr walaalka muslimka hadduu diintiisa lagu dhibo oo ku gargaar weydiisto kaa gargaar dalbado wayna u gurmato wey waajib ku saaran wey can ilbaraa ibni caazib radia allahu canhu amaranaa rasuulu اllahi salى اllahu alيyh wasalam bisabcin wa nahaana can sabcin nebigu toddobuu naga reebay toddobun amray toddobana waa naga reebay toddobadu marka uu amray oo nebigu asxaabada amray waxaa ka mid ahayd ciyaadat lmariid ninka muslimka muslim kale xanuunsan inuu soo booqdo wa itibaacu ljanaa'is qofka meydkaa janaasadiisa in la raaco watashmiit alcaadisiin ama caatis qofka hindhisa alxamdulilah hadduu yidhaahdo in yarxamuka llah la yidhaahdo wa ibraabu alqasami qofka hadduu dhaarto dhaarta loo baraac yeelo wa nasru lmudlim wa nasru lmadluum qofka mudlimaan muslimka ee maaragtay la dulmiyana in loo gargaaro wa ijaabatu daaci qofkii dacwo kuugu yeedha walaal igala soo qeybgal yahay munaasabo uu leeyahay cunto kuugu yeedha munaasabo aroos iyo wax lamida kugu yeedha inaad ajibtid oo yeeshid wa ifshaau salaam salaantana inaad la fidiyo oo muslimiinta markas kasoo horbaxaan salaanta ay isa salaamaan oo qofaad garanaysa midaan garanaynba aan salaata la dhaafin intaasaa la ysfaray marka waxaad arkaysaa madluumka loo gargaaro inay tahay xuquuqda muslimiinta isku leeya inay tahay waajib ku saaran ay tahay hadda adigu qof muslim aad tahay haddaynu usoo noqono masalada qof muslima in gaal loo dhiibo cadow loo dhiibo tan iyadu waxay gelaysaa mudaaharatu lmushrikiina calaa almuslimiin bay gelaysaa oo waxay noqonaysaa inaad gaaladii u hiilisay oo muslimiintii ka hiilisay waana min nawaaqid alislaam waxyaalaha islaamka buriya ee diinta lagaga baxo tanu ka mid tahay iyadu qof muslima oo walaalkaa ah inaad nin gaala gacanta u geliso u dilo ama u xidho ama u dulmiyo waxaa weye waa arrin diinta lagaga baxayo weeyaan walciyaadu billaah marka iyada taas intaa ayaynu insha allah kusoo koobaynaa warkeedu waa iska cadyahay فهيا يا أخي انصرني بفعل ودع عنك التخاذل والمطالا ولا تجلس لتمشي تحت نعشي وتنشدني مراثيك الطوالا فهيا يا أخي انصرني بفعل ودع عنك التخاذل والمطالا ولا تجلس لتمشي تحت نعشي وتنشدني مراثيك الطوالا dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa qaybta lix iyo tobanaad ee barnaamijka xaaladda murugsan ee muslimiinta turkistaanta bari tan iyo intaan xalqada xigta ku kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu وإلى متى والمسلمون على الهوى طالما صاح الهوى يستنجد يستنجد وإلى متى والمسلمون على الهوى طالما صاح الهوى يستنجد يستنجد ويثور كفوا ويحكم يا أمة تاه الزمان بها وتاهت أنجد ويثور كفوا ويحكم يا أمة تاه الزمان بها وتاهت أنجد تاه الزمان بها وتاهت أنجد تاه الزمان